halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee mitrban waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti shan iyo tobanka bisha februari sannadka labakunafaryotobanka idaacaddan waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashiif faahim iyo sahre cabdi axmed
ciidamadan hadda soo galay wadanka waa ciidamo loogu talagalay inay ka shaqaalamaha nimankaas miligta ah ee shacab soomaali dhibaateynayo marka waa dhici kartaa in kuwa shacab lagu sheega ay nimankan xagta mariyaan qabsahan qabso ciidan weeye ka leeyahay ilaah yaraamo dagaalban soosooyin
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq carracas oo isagu ka warbixinaya ciidamo etoobiyaan oo dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolkaasi bokool
waxaad sidoo kale idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wadahadalladii ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay ayaa dib u bilowday kaasoo u dhexeeya dowladda suuriya iyo mucaaradka maanta oo sabtiya iyadoo labada dhinacba dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayo inuu ka fog yahay xaqiiqda iyo dhabta wadahadalka indhaindheeyaasha caalamiga ah waa indhaindheeyaha caalamiga ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha dhexdhexaadinta suuriya lakhdar ibraahimi ayaa la kulmay labada dhinac ee dagaalku uu u dhexeeyay magaalada jeneva daqiiqadihii ugu dambeeyey iskudayo lagu doonayo in lagu badbaadiyo wadahadallada nabadda kuwaasoo laga cabsi qabo inay burburaan ururka mucaaradka suuriya ugu weyn ayaa waxa uu sheegay jimcihii in wadaxaajoodyadu ay ku jiraan ay kula jiraan dowladda inay u egyihiin kuwo aanan sal lahayn islamarkaana ay dhici karto inay burburaan iyadoo aysan jirin wax horumara oo la gaaray afhayeen u hadlay mucaaradka laguna magacaabo loyi savi ayaa waxa uu ku eedeeyey mucaarad dowladda in ay wadato ama ay gelayso hab cadowtinimo leh iyadoo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda faysal mcdad isna uu sheegay in mucaaradku aysan dhab ka ahayn ajandayaasha heshiiska
xogayaha arrimaha dibadda dalkan maraykanka john kerry ayaa sabtidan ka baxaya wadanka shiinaha isagoo ku qanacsan sida uu dalkaasi shiinaha ama sida dalkaasi shiinaha ay uga go-an tahay inuu cadaadis ku saaro wadanka kuuriyada waqooyi inuu dib ugu soo laabto wadahadaladii ku saabsanaa nukliyeerka kadib markii uu jimcihii la kulmay madaxweynaha dalkaasi shiinaha ayuu kerry sheegay in shiinuhu uusan awood ku fulin karaynin ballangalkiisa ku aadan inuu gacanka kuuriya ka dhigo mid ka nadiifa nukliyeerka wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa isna sheegay in shiinaha aanu marnaba ogolaanaynin dhibaato amaba dagaal ka dhaca kuuriya islamarkaana ay khatar tahay ama khataro ay keenayso hadallada iyo ficilaba shiinaha waa saaxiibka ugu weyn ee uu leeyahay kuuriyada waqooyi waana halbowlaha gargaarka ganacsiga iyo dhinaca dhaqaalaha madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa damiin dhanka deymaha ah oo gaaraysa hal milyan oo dollar u fidiyey wadanka jordan halkaasi bilyan ayaa waxa uu wadanka jordan uu ka mid yahay dalalka isbahaysiga dhowle ah wadankani maraykanka gargaaradana ay siinayaan madaxweynaha ayaa waxa uu ballanqaadkaasi kaga dhawaaqay maalintii jimcihii ahayd california halkaasoo uu kula kulmay boqorka jordan boqor cabdalla jordan waxa ay ka mid tahay wadamada xiriirka dhowlale wadanka maraykanka ee ku yaala bariga dhexe waana mid ka mida labada dal ee carabta ee heshiiska nabadeed la saxiixay israa'il masar ayaa iyadana ah dalka kale israa'il xiriirka la leh dhaqaalahan jordan ayaa waxaa aafeeyey aniraahdee dhaqaalaha jordan ayaa waxaa aafeeyey qulqulatooyinna qaxooti gaaraya ilaa iyo lix boqoloo kun oo ka cararay wadanka suuriya madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo boqor cabdalla ayaa waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo khuseeya bariga dhexe
waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana galabnimo sabtiya bisha februarin ay tahay shan iyo toban ciidamada etoobiya oo dhowaan ka mid noqday howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa lagu arkayey deegaano ka tirsan gobolka bay ee soomaaliya wararka ayaa sheegaya in ciidamadan loo malaynayo in ay ku wajahan yihiin deegaano gobolka ku yaala oo ay ka taliyaan al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliya magaalada muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray waryaha v o a ee mukhtaar maxamed catoosh dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolada baay iyo bakool ciidamo ethoobiyan oo aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa saacadihii lasoo dhaafay inay soo galeen degmooyin ka tirsan gobolladaasi oo ay ka mid yihiin degmada ceelbarde oo gobolka bakool ka tirsan iyo degmada bardaale oo gobolka baay ka tirsan ciidamada ethoobiyaanku waxay ku hubaysan yihiin gaadiidka dagaalka waxaana gaadiidkaasi ku qoran astaanta ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa sheegaya ciidamada soo galay degmada ceelbarde inay ku wajahan yihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka bakool halkaasi oo ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa xaqiijiyey inay cabsi weyn ka qabaan iskahorimaad hubaysan inuu ku dhex maro magaalada xudur ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa etoobiya iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi gacanta ku hayay
dhaqdhaqaaqyo ciidamo hoogna may baa ku jira gobolka bakool degmada xudur oo kale dadweynihii reegi nimankan dheerow shabaab may baa marka ku heena inyo magaalada isugu baxan marka may bana sheegaa intii baraka aween shalay ilaa halay ilaa geeka maalmaha ku jira degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ciidamadii oo al-shabaab oo degmadaas sugnaatay qaar kumadana joogan qaar kumadana waaba degmada isugu baxeen ilaa tuulooyinka dhina sieglow degmada sieglow oo kale antin bahanyanan sheegi laakiin weli qaar kumade magaalada ka sugnayn aana soo dadweynaha anka baadahay iyo magaalada isugu baxan dhinaca kale guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq caraas oo isna v o a la hadlayay wuxuu sheegay ciidamada ethoobiya ee soo gaaray degmadaasi bardaale inay yihiin kuwo aad u hubaysan kuwaasi oo dhowaan la filayo sida uu sheegay inay ka howlgalaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka baay ciidamada etoobiya oo soo gaaray maanta degmada bardaale waa ciidamadii ka mid noqday amisom maadaama hadda gobolka hadda la wareegtay amnigeeda ciidamada etoobiya ka noqday amisom marka waxay ku wajahayiin gobol ciidamadan hadda soo galay wadanka waa ciidamo loogu talagalay baarlamaha nimankaas nabada ah oo shacab soomaaliya dhibaateynayo marka waa dhici kartaa in qorshaha lagu sheego ay nimankan xagta mariyaan qorshahaan qorshe ciidan wey kulleeyahay in ilaaha yaraano dagaal baan ka sheegayna laakiin go-aanka waxaa weye in lala dagaalamo shabaab meel kasta joogtana cagta la mariyo ciidamo badan oo gaba gaashaaman weye tir ahaan looma sheega waa migiyaha lagama sheega tirada ciidamada xaalad miri weye laakiin ciidamo gaashaaman weye oo gobol aad iyo aad bay uga bedelayaan nabadgelyada gobolka iyo deegaanka oo dhan khaasatan gobolada hadda aan joogno baay bakool meelaha nimankaas nabadgeedka haystaan insha allahu tacaala todobaadkan kulley waa laga sayn doonaa marka amnigan wax badan bay ka bedeli doonaan insha allahu kulley waagii hore ay joogeen baa amniga gobolka aad iyo aad u fiicnaa maadaama muddooyinka dambe amnigi kasii xumaala insha allahu amnigan uu ka noqon doonaa gobolka iyo deegaanada doosa ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolada baay iyo bakool ayaa abaabul xoog leh waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan goboladaasi iyadoo dhinaca al-shabaabna ay sidoo kale wadaan abaabulo ay ku doonayaan inay isaga difaacaan ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ee ku wajahan degmooyinka ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
galab wanaagsan dadkana dhegeysanayao dhammaantiinba waxaad nagala socotaan v o a washington dhowaan ayaa guddiga cunaqabateynta qaramada midoobey ee soomaaliya iyo eritrea waxa ay ku eedeysay dowladda soomaaliya in ay qaar ka mida hubkeeda ay siiso ama ay ka iibiso aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal waa dhowaan ayaa guddiga cunaqabateynta qaramada midoobey ee soomaaliya elethrea waxa ay ku eedeeyeen dowladda soomaaliya in qaar ka mida hubka ay ka soo iibsato ama ay ka hesho dibadda inay si musuq maasuqa gacanta ugu geliso ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya generaal daahir aadan cilmi indhe qarsho ayaa gaashaanka waxa uu ku dhuftay eedeymahaasi falastiin axmed ayaana waxa ay khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirtay si ay arrimahaasi wax uga weydiiso
falastiin aada u mahadsan tahay ammaanka kaydka hubka ee xoogga dalka soomaaliya waa mid sugan oo xaqiiqadii aada u sugan oo hay-adaha united security councilka jooga ee u qaabisa cunaqabateyntu ay tageen iyagoo ku musawiran oo dhex taaganna la musawiray security councilka loo diray ayna xaqiijiyeen waxa soo galay iyo waxa ka baxay inay sax yihiin wixii ka baxayna la xaqiijiyey cidda la siiyey wixii yaalina ay yaalin tiradiina ay iskeentay marka warkii kale ciddii kale war kale oo intaas ka baxsi sheegta waa cid aan aan runta ka hadlin warkaasi waa war rasmiya security councilkana way haysaa reportkaasna way hayaa documentigii raaci lahaa iyo bruufkii in la tegay oo la xaqiijiyana iyadoo musawiraha security councilka loo diray kooxdani waa ay idin yimaadeen iyagoo su-aalo ka qaba een, habka kaydinta hubka iyo rasaasta dowladda federaalka ah saasaan u qaata Ah, falastiin dowladda soomaaliyeed hub badan iyo technica badan iyo qalab badan midna ma haysato Een, laba meelood bay meel ka soo gadatay hal meelna meel bay kasoo garatay ay kasoo garatay documentigii lagu soo gatayna security councilkii baa loo diray waddan kalena ansaxaynahayna wuxuuna siiyey xoga yar huba labadii document security councilka baa loo diray Een, markii ogaaday bacda shan beri kabacdi qalabkaas way yimaadeen kabacdi waxaa yimi laba jeer baa waxaa yimi guddiga cunaqabataynta hubka way yimaadeen makaasiibka loo furay si aada iyo aada faranka ah oo mataqaana shee registrationki bay arkeen warqadihii naloo markii hore naloo soo diray arkeen warqadihii lagu qeybiyey arkeen buugga ay ku yaalin bay arkeen wixii yaallay bay arkeen wixii baxay bay arkeen aada iyo aada bayna ugu qanceen boqol kiiba boqol bay ku qanceen warqadihii ay qoreen oo ay noo qoreen iyo hadalkii ay yidhaahdeenoo duubanna waa yaallaan mas-uuliyadoodna waa yaallaan marka u malayn maayo inay waxay noo sheegeen inay boqolkiiba boqol ay satisfied ku yihiin tirooyinkii iyo markay isla xisaabiyeen Een, waxyaabaha hadda ay sida gaarka u xu- u xuseen generaal waxaa ka mid ah een, hubka kala yimid dalalka uganda iyo jabuuti oo ay ku jiraan een, qoryaha boobayaasha fudud een, gantaalo miino een, bambooyinka gacanta iyo rasaas oo ay sheegeen me- oo ay yidhaahdeen meelna laguma sheego halkii hubkaasi ay ku dambeeyeen Ee, warkaas waa waraan aan aan absolutely raad lahayn maxaa yeelay uganda waxaana siisay kun qori oo aaka ah bomba lama wehelin bombooyinka camalna lama socdin qorar kale lama socdin ayagana waa la xaqiijiyey waana la faragara warqadahoodiina meeshii lagu xaqiijiyey iyo cidda la siiyey cidda haysata iyo maqasiida sida loo dhigay wax walbana waa la arkay Een, hub kale oo ama gantaalaha iyo magaciisa mid weligiisa lama soo gelin maba haysanaba aaka waa waxyaga ugu weyn qoriga kalibarkiisu yahay labiyo toban dhibic toddoba qorigaasaa ugu weyn waxaan haysano wax ka weyn ma haysano booba gantaalana maba haysano bombooyinna maba haysano absolutely whatsoever meel ay naga soo galeenna male
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya generaal daahir aadan cilmi indhe qarsho oo khadka telefoonka ee muqdisho falastiin axmed iimaan ugu warramayey halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dhegaystayaal waxaa naga xusuusinay in waraysigani oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee caawa ee hamogaanina haatanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha waa kuwan ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijkan balyada iyo heesaha ibraahinow toddobaadba toddobaadka kale ka daran toddobaadkan dhegaystayaasha heesa fara badan oo weliba xul ah hadda xulka iskuma jiraana waa xulka xulalka ayaan dhegaystayaasha u haynaa toddobaadkan marka iyagaa markhaati ka noqon doona goordhow hase ahaatee warqadda ugu horeysa anaa ku bilaabay toddobaadka ibraahim adoo raalliya haye waa tahay ayadaasun baan kugu jecla waxay naga soo gaartay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow wehliye adigaa ku jira ibraahim xasan daandureya xuseen bare aadane daa'uud aweys haaruun macruuf maxamed colaad xasan maxamed cabdi sandheere falastiin axmed imaan maxamuud ibraahim cali iyo sahre cidla nuur iyo sahre cabdi axmed iyo jemi faria iyo sidoo kale naguusi nagaawa aniga yaan iska tegin adiga goor horaabaad ku jirta warqadda iyo dhammaan asxaabta v o a meel kasta ay joogaan waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan xamdi xaaji xuseen iyo cabdicasiis xuseen cismaan oo ka mid ah shaqaalaha v o a oo jimcihii waa markay taariikhda ku beegnayd toddobadii bishan februari ay gabarh ugu dhalatay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota gabadhaasi weli magaceeda ibraahimnuna lama soo gaarsiin hase haatee waxaanu leenahay gabadhaasi u dhalatay cabdicasiis xuseen cismaan saaxiibkeen iyo xamdi xaaji xuseen ha noqoto tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda sidoo kale tahniya taas lamida waxay dhammaan asxaabta v o a aan soo sheegay ay hambaliyo u dirayaan maryan jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo axaddii waa sagaalkii bishan februari ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal marka cabdicasiis iyo cabdikaafi iyo xamdi iyo maryan jaamac laba gabdhood baa u dhalatay waxaan leenahay gabdhahaas ha soo barbaaraan oo ha noqdaan kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca amiin marka sanadkan waa sanadka gabdhaha maa leedahay waa sanadkii gabdhaha anubay malaha raadkayga soo raaceen waa tahay warqadana waxay naga soo gaartay aabe xasan ibraahim boolis iyo faadume ibraahim boolis iyo maryam ibraahim boolis iyo leyle ibraahim boolis iyo maxamed ibraahim boolis iyo raaxo ibraahim boolis iyo xareedo ibraahim boolis shukri ibraahim boolis shamsu ibraahim boolis iyo aamina mustaf sheekh iyo waxay yidhaahdeen maryam mustaf iyo tamiima mustaf iyo ibraahim mustaf iyo waxay yidhahdeen ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdi xudrey iyo iftiin maxamed cabdi iyo dhammaanba caruurtooda oo ku nool maraykanka canada italy britain iyo waxay yidhaahdeen finland sweden holland iyo soomaaliya waxaanay jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan samiire xasan ibraahim boolis iyo maxamed cusmaan sheekh oo wiil ugu dhashay dalka sweden waxaana wiilkaasi loo bixiyay bay yidhahdeen ridwaan ducadana waa xaggiina ridwaan waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca tahaniyadda ay asxaabta v o e da diraysa ibraahim aan warqadan ka gaarsiiyo gaaban waxaa ugu horeeya madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow sahre cidla nuura ku jirta cabdiraxmaan maxamuud waa cabdixakiin maxamuud shirwaco wariyaha v o a ee magaalada hargeysa iyo sidoo kale wariyaheena kale ismaaciil xuseen farjaro hargeysa jooga iyo guddoomiyaha ururka hal abuurka iyo qorayaasha soomaaliyeed ee soomaali pen iyo dhammaan xubnaha ururkaasi iyo dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan wasiirka dhaqanka iyo awqaafta dalka jabuuti aadan xasan aadan iyo muha daahir faarax jire oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxay leeyihiin ilaahi ha ka dhigo reerkii wada jira ee nabadgala annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu horeysana caasha noo raaco ibraahino aad baad ula farafara baxsanaysaa heesta heestan horta ibraahino kolleyba aad baad u og tahay waddankan maraykankaad joogtaa shalay waxaa caalamka gaar ahaan waddankan maraykanka si weyn looga xusay maalinta jacaylka adduunka adoo iska fadhiya waxaad arkaysaa ubax laguu soo taagay oo uba- Valentine Day.
oo ubaxana muxuu ahaa waa maalinta jacaylka oo jacayl maalin walba aan ku nool lahay may maalinta waa maanta waxaa waa la yidhi maalin gaar ah haye waa tahay heesaanu kula dabaaldegayno oo ay ku wada luuqeeyaan axmed rastax iyo hodan cabdiraxmaan heesta waxaa la yidhahdaa my love my love dhammaankan caasho waxaa uu naga soo gaaray hooyo muxbo cusmaan iyo hooyo ardo cusmaan iyo hooyo shamis cusmaan iyo bello yuusuf iyo sulub yuusuf iyo hodan yuusuf iyo dhammaanba ilmo yuusuf iyo aanise axmed cumar maxamed aadan cumar iyo xaawo keef bashiir iyo cabdiraxmaan xaashi diriye doctor maxamed jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda aabe jaamac xaashi iyo hooyo xabiibo cabdikariin iyo waxay yidhaahdeen saacid jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo shukri burhaan iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo ibraahim axmed taajir iyo axmed weli sheekh xasan iyo jaamac cali furso iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya yurub iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan maray jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo waxa ay yidhaahdeen gabar ugu dhalatay colombos ee gobolka ohio gabadhaasina waxaa loo bixiyey nawaal waxaana sidoo kaleeto aan jecelnaha bay yidhaahdeen inaan tahniyad gaarsiino saciid jaamac xaashi iyo nasro cabdi cilmi oo iyana wiil ugu dhashay colombos gobolka ohio waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca iyadoo waxay yidhahdeen gabadha nawaalna aan sidaasoo kale aan eeba uga barayno in ay waalidkeed iyo dalkeeda iyo diinteedaba mid anfacda noqoto aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa warqadana waa waraaq tahniyad ah waxayna naga soo gaartay xaaji faadumo yuusuf nuur iyo carruurteeda oo ay ka mid yihiin alxaaji mursal quule colujoog iyo carruurtiisa aamine axmed quule iyo carruurteeda maxamed axmed quule iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ubax cali muuse iyo carruurteeda raaxe axmed quule iyo saygeeda kayrto axmed quule iyo siciid axmed quule iyo cabdilaahi axmed quule iyo xaaskiisa korneel axmed maxamed daahir iyo xaaskiisa suldaan maxamed cali geedde iyo xaaskiisa iyo aamino waa aamina saxar guufe iyo carruurteeda iyo food saxar guufe iyo carruurtiisa iyo yonis aadan iyo xaaskiisa dhammaan reer quulleh oo kala joogaha maraykanka kanada ingiriiska australia iyo nairobi waxay tahnid dhalasho hawada u marinayaan maxamed aadan koofi iyo jamiilo maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana gabadhaasi loo bixiyey aamina maxamed aadan koofi ducada waa xaggiina bay idhaahdeen oo usoo duceeya gabadhaasi aamina loo bixiyey ee nairobi ku dhalatay waxaan leenahay allah ka dhiga tii soo barbaarta waa tahay ibraahinow heestana noo raaci waxaan dhegeystayaasheenna caasha usoo qabanaynaa heesta door bilaameed fanaanka codka macaan faarax sidow faarax
دور بلامي أنا جيلة جيلة أنا جيلة جيلة دابي وددي دابي وددي دابي وددي أنا جيلة دور بلامي أنا جيلة جيلة أنا جيلة جيلة دابي وددي دابي وددي دابي وددي أنا جيلة dayartii kale dahobisijey indiiday idoodiyey degankaa oo duubay dadka iila yaaba iduunyo madanooya duunya madanooya dayartii kale dahobisijey indiiday idoodiyey degankaa oo duubay dadka iila yaaba iduunyo madanooya dunya madanooya dugaagta dawtoo la aha adduurka deriskeenna dugaagta dawtoo la aha adduurka deriskeenna idabaree idoode idabare idoode idabare idoode daaraa ingase idabare idoode ana daaraa ingase du gandhowa dareernayme madoole ha iday dibnaaga ninshalaga duwaagta dowtoola aha aduurka deriskeena duwaagta dowtoola aha aduurka deriskeena idabare idoode idabare idoode idabare idoode daaraa ingase idabare idoode ana daaraa ingase duuga ndhowaa dareerlayme madoole ha iday dibnaaga inshalagaan dabka ka dabaalada u diir dogaalkii dogaalkii dogaalkii dogaalkii jeela duulaan ha waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka faarax siidow faarax iyo heestii door bilaameed waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan ibraahinow in heesaha ilaa iyo hadda intaan usoo qadinnay inay si weyn uga heleen weliba fanaankan faarax sidoo waxaan ku xasuustaa waa fanaanintii hore heesaha uu qaadi jiray waxaa ka mid ahayd casho hees la dhihi jiray injir aan arkay oo ashuun wadato oo biyo soo aroorayso
wuxuu yidhi injiraan arkay oo ashuun wadato biyo soo arooraysa aad iyo aad xaguu ku arkay ma sheege marka heeso aad u macaan uu- ayuu fanaanku qaadi jiray dadkuna ay aad u jeclaayeen weliba wakhtigii waxay ahayd heesaha inta la duubo baararka waaweyn ee xamar kuyila laga dhegeysan jiray sida baar wadheer baar naaster baar harmaayo marka halkaas ayaan intaan soo fariisanno wakhtigaas weliba baararka hadda jalamad ayaa shaab karsataaye Ah.
fustooyna shaa lagu kari jiray oo dadku se u badan yihiin keliya malaha jelmadaha lama deeqi karin jalamad afar qof baayadaaba shaa siin karta marka waxaa lagu cabi jiray koobabkii argalaanka la dhihi jiray iyo faraslaha iyo si fiican waa tahay waa tahay warqadana haddaan dhinaca waraaqaha mar kale aananba qaadno waxay ka- naga soo gaartay aabe xasan ibraahim boolis iyo faadimo ibraahim boolis maryan ibraahim boolis iyo leyle ibraahim boolis maxamed ibraahim boolis raaxo ibraahim boolis iyo xareedo ibraahim boolis iyo shukri ibraahim boolis shamso ibraahim boolis waa dhammaan ilmo ibraahim boolis waxaa kaloo ku jirta warqadan aaminaha mustaf sheekh iyo sidoo kale maryan mustaf tamiima mustaf iyo ibraahim mustaf iyo ibraahim cabdulle waa ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdi xudurey iyo iftiin maxamed cabdi iyo dhammaan caruurtooda oo ku kala nool baa layiri america canada talyaaniga wadanka ingiriiska finland sweden holland meelo badan oo caalamka ka mid ah soomaaliyana waa ay ku jiraan waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan samiira xasan ibraahim boolis iyo maxamed cusmaan sheekh oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ridwaan ridwaanow soo barbaar baan leenahay oo noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxu tara aamin dhambaalkana caasho wuxuu naga soo gaaray aabe baabuuti shariif maxamed iyo hooyo qamar xaaji cali iyo hooyo daahiro abshir sahal iyo waxay yidhaahdeen zahra baabuuti shariif iyo maxamed baabuuti shariif iyo farxiyo baabuuti shariif iyo fartuun baabuuti shariif iyo asad baabuuti shariif iyo raxma baabuuti shariif iyo sharmaarke baabuuti shariif fawziya baabuuti shariif iyo yaasiin baabuuti shariif iyo waxay yidhaahdeen liibaan baabuuti shariif iyo rusana baabuuti shariif maryan maxamed sheekh iyo cabdisamad maxamed sheekh iyo rabiicu maxamed sheekh cabdixaliim maxamed sheekh iyo cabdixakiim maxamed sheekh iyo liibaan warsame axmed iyo cabdikaafi warsame axmed iyo ismaaciil daahir maxamuud waxayna jecel yihiin dadkaas inay tahniyad gaarsiiyaan mahad maxamed sheekh stila iyo muna baabuuti shariifa qalbi uron oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdishow via liberia degmada waabire waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr ah waxaanay leeyihiin guurkiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo soo qaba soo qabadi baad u baratee tani haddaaban kuu soo taagaba qabso qormo goorma kugu dambeysay qorma roob helayo yaa salaam asalaam haye waa heesta hortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha markaan xaggaaga usoo qalluuciyaabaa hee
adigu raacso bal xaggaaga usoo qalluuc
adiga ku dar inta kalena qormo labada fanaan xaliima khaliif magool iyo fanaanka cabdi salaad beer dilcasho codadkoodaan ku dhegeysan qorma roob helayo uqaanidee ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qorma roob helayo uqaanidee ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga soo qalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuq loo cisaabeey malaqdaay qabataa
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umarow qabadeedileede qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umarow qabadeedileede nebi yuusuf quruxdiye qadirkanuu siciyaad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadirkanuu siciyaad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafte haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba ee markaad uqunu dhaaqcaagde tallaabadaad uqcaagde daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosasha nafteede markaad uqunu dhaaqcaagde tallaabadaad uqcaagde daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay ee qosasha nafteede labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaahow loo qaaday heensa qutunkeeda leey
labadaada qaariyo dhexdu qabashadayda ganya qayrabaahow loo qaaday heesa qutunkeeda leh dayax qadimaadiisii aancaadku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye qumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye qumanow qarnigaba mane qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qun u dhaaqcaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qasasha nafteeda alla markaad qun u dhaaqcaaqdo qormo codkii macaana ee cabdisalaad beerde lacashe iyo xaliimo khaliif bogool haddaan intaasi kaga gudubno dhambaalkan caasha waxaa uu naga soo gaaray cabdirasaaq sheekh ismaaciil abwaanka loo yaqaano iyo shariif axmed taajir xanad yare iyo raxmo jaamac seed iyo xamdi jaamac seed iyo fartuun jaamac seed farajar iyo waxay yidhaahdeen maxamed moxamed koronto iyo suldaan xaaji aadan samadoon iyo cabdimaalig cabdulaahi aadan iyo cabdiwahaab weheliye timajire iyo hodan xaaji faarax cidwan dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay hawad u mariyaan heestaana ay la dhegaystaan ayaan jaamac seed iyo axmed xuseen cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen mandheera dalka kenya waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabow eebbo kale sii aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa warqadanna waa waraaq hambalyo ah waxaana ugu horeeya asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waxay yidhaahdeen waxaan si gaara u salaamaynaa sahre ciidla nuur iyo daandurey salaantaasi sahre ciidlana u qaadaya taadan ibraahim oo haddaba faraha kudhig iisoo dhib
oo aad tahay salaantaasi ka gudan asxaabta kuu soo dirtay sidoo kale annaguna waan salaamaynaa marka xigta bay yidhahdeen waxaan hambalyo dhalasho hawada u marinaynaa dhammaan innaga oo kale ah ilme xirsi maxamuud oo kale ah bay yidhaahdeen salaad gurdoon iyo cabdirasaaq xirsi iyo axmed xirsi iyo baarliin xirsi iyo sahro xirsi iyo nimco salaad gurdoon iyo injineer borow iyo sidoo kale hooyo xabiibo nuure iyo balaag dhagaxley iyo sidoo kale bay yidhaahdeen dejiye sheekh iyo sidoo kale nafshaad sheekh dhammaan asxaabtani waxay taaniid dhalasho hawada u marinayaan xasan maxamuud oo ku magac dheer xasan ugaas iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen jamaad oo wiil ugu dhashay degmada gurceel ee gobolka galgaduud wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdilaahi xasan ugaas ducadana waa xaggiina baa layidhi marka ibraahim oo wiilkaasi ku dhashay gobolka galgaduud waa lagaa rabaa inaad waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidkiisba anfaca annaguna aamin ayaan raacinayna dhinaca heesaa malaha la gaar ibraahim heesta aan dhegeystayaashana usoo qabanayna caasho waa maal adduun ayaa tahay oo miligteeda la saaray waa tahay heesta maal adduun aan wada dhegaysano iyadana markan
maaladuun intaas haddaan kaga gudulma heestaalku dhigeedu ahaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan yabarow wehliya madaxa laanta af soomaaliga ee v o a iyo xuseen barre aadan iyo daa'uud aweys iyo haaruun macruuf iyo maxamed colaad xasan iyo maxamed cabdi sandheere iyo falastiin axmed iimaan iyo maxamuud ibraahim cali iyo zahre ciidlo nuur zahre cabdi axmed iyo jimi fare iyo nuguse nagawa waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan xamdi xaaji xuseen iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo jimcihii toddobadii bishan februari ay gabar ugu dhalatay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta waxaa kale oo hambalitaa la mid ah ay u dirayaan mari jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo iyaguna axaddii sagaalkii bishan februari gabari ugu dhalatay colombos ee gobolka ohio gabadhaasi oo loo bixiyey nawaal aniga iyo caashana salaantaa la mida ayaan asxaabtaasi u dirayna waxaan leenahay soo barbaara labadaas gabdhood ee cabdicasiis iyo cabdikaafi oo dhalatay iyo xaasiskooda haatanna ibraahino warqad kalaan soo qabtaa mise hees baanu ku tuuranaa markan caashoy hees noo soo qab waa tahay waxaan soo qabanayaa hees dhaanta ah oon isleeyahay bal dhegeystayaasha ha ku yaro jimicsadaan intii caajiska fadhiga ku raagtay inta xoogaa juucjuuca uu ku jiro ha ku yaro dhaanteeyaan waad naga dhaaftid haddii aanan boodayn balbood adiga may waa dhaanta waa la dhaanteynaya qofkaas wuu dhaanteeyay ma maqli jirteen haye adiga maa dhaantada maxaa ku diiday intay dhaantada socoto baan iga ciyaaraya bal iisoo fiirso markan waa tahay cali dhaanto iyo kooxdiisa
yartaan dee eydayeen unoydaydayen raa aadiyeen unoydo xaweyne ee dusmiyo unoydayrka bandhe
Oh,
tahay ibraahina bal ka waran dhaantada Waa- iyo dig iyo dig iyo digta iyo gacmaha lalulaaya iyo jimicsi baabaan ka dharagnay weliba firfircooni waxay u eg tahay ayaa lagu dheelaayo meel doog iyo cagaar laho quruxda firfircoonidaaban ka qaadaba aad baan oga helaa dhaantada iyo marka la cayaarayo sida loo boodayo iyo maaragtay shucuurta ka muuqata waa tahay warqadda gacanteeda ugu dambaysa haddaan soo qabto waxay naga soo gaartay waa hambaliyo waxaana diraya waxaa asxaabta diraysa ka mid ah hooye muxube cismaan hooye ardo cismaan hooye shamis cismaan beelle yuusuf sulub yuusuf hodan yuusuf iyo dhammaan ilmo yuusuf anise axmed cumar maxamed aadan cumar xaawa kayf bashiir iyo cabdiraxmaan xaashi diirye iyo doctor maxamed jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda aabi jaamac xaashi hooyo xabiibo cabdikariin iyo sacad jaamac xaashi xaaskiisa iyo caruurtiisa shukri burhaan iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo ibraahim axmed taajir iyo axmed weli sheekh xasan iyo jaamac cali furso xaaskiisa iyo caruurtiisa dadkaas oo dhan waxay kala joogaan soomaaliya yurub iyo maraykanka waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan maryan jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo axaddii sagaalkii bishan february ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal waxay leeyihiin soo barbaar nawaaley sidoo kale isla asxaabtaasi waxay tahaniyad taa la mida gaarsiinayaan saacid jaamac xaashi iyo nasro cabdi cilmi oo wiil ugu dhashay isla magaaladaasi colombos ee gobolka ohaayo waxa ay leeyihiin wiilkaasi ha soo barbaaro waxaanu leenahay labadiinnaba soo weynaada oo wanaagsanaada oo noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho wuxuu naga soo gaaray yuusuf maxamed isxaaq yarow iyo waxay yidhahdeen yuusuf isxaaq aamiin iyo mukhtaar maxamed nuur iyo xabiibo maxamed aamiin iyo cabdulaahi maxamed ibraahim degeley iyo axmed maxamed ibraahim degeley iyo cabdulaahi maxamed aamiin iyo cabdiraxmaan maxamed aamiin iyo xasan aadan cabdi iyo xaawo xuseen maxamed iyo maxamed sangar maxamed iyo cabdulaahi sangar maxamed iyo xuseen cali axmed maxamed xuseen maxamed iyo ugu dambaysta hodon mustafe cumar dhammaan dadkaasina waxay joogaan muqdisho garowe hargeysa baydhabo iyo south africa iyo weliba magaalada adisababa ee dalka etoobiya waxaana ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan aabe cabdulaahi xuseen maxamed iyo hooyo shiciro saleebaan maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan tuulada buulo yuusuf waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahinow heestaani waa hees aan maantoo dhan kolley een, aan jeebka dambe ku haysta gadaal gadaal Jeeb gadaal aa la dhahaa ma arki jirta carruurta markay wax soo gataan intay labada gacan ku qabtaan intay gadaal isugu geeyaan maxaan wadaa sheeg markaasaad laba kugu xujeyna haddaa sheegto waxbaan kaa siinayaa markay carru- carruurta ahayn haye jeeb- labada gacan intaan ku qabsaan maanta oo dhan gadaal ku haye jeeb gadaalaad ku haysa aad iyo aad Ha, waa ha.
tahay sababtan waxay tahay waa hees aan isleeyahay bal waqti badanna ha hesho dhegaystayaashuna dhegahooda tan ku dambaysa ha ahaato haye waa heesta halku dhegeedu yahay jamasho jamasho Bal carra aad baqayaas.
abow, abow. waa heesihii hore hore hore bal ba- bal- bal caashay maad beyd ka mida nagu dhufatid maya saare axmed baa halkan joogta iyada ayaana dhegaystayaasha iyo annagaba nagaga filan codkeeda macaan iyo waxaa ku lamaan fanaanka axmed mooge liibaan heestaasi jamasho ayaanan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad
adduunyada hadduu jiro ku dhex jooga laba ruux sidhay wadaagaa inayow jacayl runi adduunyada hadduu jiro ku dhex jooga laba ruux sidhay wadaagaa ama uu majito la jicilta kalidii ama uu majito la jicilta kalidii hey hey ah
ma garatid jirnaba anaa jama shada qaba anaa jama shada qaba heesa u jale cada jedaariska indhaha kama garatid jirnaba
cododkaasi macaan barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha ayay gebagaba u yihiin heeskaasi idaacadda iyadiina waxa ay kusii siqaysaa gebagaba wakhtiyar gudahood caasha
welina dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana galabnimo sabtiya shan iyo tobanka bisha februari waaba bartamihii bisha februari sahraay bal intaanaan hawada ka bixin wararka caalamka iyo wixii warar kale kusoo kordhay bal noo dulmar waa tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed oo booqasho ku jooga dalka etoobiya ayaa maanta magaalada adis ababa kula kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka etoobiya generaal somara mohamed yunis kulanka uu ra-iisul wasaaraha la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka ethoobiya ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta ammaanka iyo dib u xoreynta goobaha weli sida la sheegay dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu maanta booqasho ku tegay warshada weyn ee dalka etoobiya ee lagu magacaabo meteg ee meteg engineering corporation ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa waxa uu booqashada saddexda maalmood qaadanaysa uu ku jooga adis ababa isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi oo uu ku jiro ra-iisul wasaare xeele maryam disagle
aad baad u mahadsan tahay sahra guud ahaan idaacaddeenii galabnimada intaas ayay ku dhan tahay waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan la idmo caawa saacaddu marka ay tahay toddobada inta ka horreysa waa anigoo ah cashe ibraahim iyo sahre cabdiyo guud ahaan asxaabta v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.